aniga maamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in koow marka ugu horeysa ay u dhacdo in la helo si intii dadka laga tirinayo oo soomaali tiradeeda laga ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroobayaan in kii la isku doorto statekiina la aado oo nin walbaba dogaan doorashadiisii uu tago na lagu doorto soomaali oo rababa ayadii baan qurxinaynaa maalintii tan tii ka horreysay lix iyo tobankii waxaa wax soo doortay oday keligiis lix iyo tobankii konton iyo kow baa soo dooran maanta dadka badan baa dooran kara jaaniskeedaan haynaa boqol baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badin karaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan baa koonfur galbeed lagu doortay maanta waxaa lagu dooran karaa xudur waxaa lagu dooran karaa marko saddexda gobol baa la kala geyn karaa ayadii baan xoogoo waxaan qabnaa in lasii qurxiyo oo meel fiican lasii gaarsiiyo